faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidhiif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeelad hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan abin carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir cabdillah cusmaan radio cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe radio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam radio cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaada saakana waxaa ugu dooroon ciidamada ammaanka oo gacanta ku dhigay xubin ka tirsanay dhaqdhaqaaqa al-shabaab ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo amiirka qatar kala hadlay arrimo xiriirka labada dal ee soomaaliya iyo khadar xiisad saaka ka taagan magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka somalilan madaxweynaha hirshabeelle oo qaabilay xubno ka socday waa xubno uu ka mid yahay sheekh umal iyo sidoo kale xubno ka socday maamulka puntland kuwaasoo gargaar gaarsiiyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu door korra warka subax ee raadiyaha cadaada dhegaystayaal goordhow diyaar garooba warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo isniina taarikhduna ku beeganta siddeed iyo tobanka bisha koob iyo tobanaad laba kun toban iyo sagaal iminkii haatanna kusoo dhowaada warkaas oo fidsan madaxweynaha maamulka hirshabelle maxamed cabdi waare oo uu heliyey madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi cali guudlaawe ayaa xalay munaasabad casharaf ah ugu sameeyey magaalada beledweyne uhuud ka socotay puntland iyo dowlad deegaanka soomaalida etoobiya warbixinta warkan waxaa magaalada beledweyne inooga soo diray waryahayaga bashiir cabdulaahi cismaan sheekh maxamed cabdi umal iyo wafdi ka yimid dhinaca deegaanada puntland ayaa kulan waxay la qaateen qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada beledweyne wasiiru dowlaha madaxtooyada ee xiriirka golayaasha puntland maxamed xasan ciise ayaa ugu horeyntii ka hadlay marka hore waxaan u mahadnaqayaa maamulka hirshabeelle culimada odayaasha shacabka dhammaan intii ganacsatada intii nagu soo dhoweysay magaalada beledweyne aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay jasaakum allahu khayr ilaahay idinka abaalmariyo sida wanaagsan ee sharafta leh aad noo soo dhoweyseen marka labaad annagu waxaanu ka soconnaa maamulka puntland shacabkayagii dowladayadii waa dhannahay wafdiga anigu aan hogaaminayo oo ka kooban siddeed xubnood wuxuu isugu jiraa wasiiro guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo culimadii waxaanu u nimi arrinta ka dhacday ee masiibada ah ee beledweyne ka dhacday in aanu walaalaha iyo dhibka gaaray la qaybsanno waxaanu u wadnaa saddex arrimood marka koowaad waxaanu u wadnaa tacsi waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ha ka jannadii ha geeyo intii ku dhimatay intii dhibtu ku gaadhayna ilaahay subxaana wa tacaala bedel khayr qaba ilaahay ha siiyo taasi waa dadkii reer beledweyne ee dhibka ku dhacay tacsidaan u tacsiyenaynay midda labaad waxaanu u wadnaa wixii shacabkii reer puntland ay walaalahooda ugu talagaleen inay dhibta la qaybsadaan oo sida la idiin sheegay ka kooban noocyada kala duwan ee cuntada hadday tahay dhar hadday tahay wax kasta oo macnaha oo awood ah oo ay awoodeen oo ku siman toddoba kun iyo shan boqolow sidoo kale waxaa ka hadlay sheekh maxamed cabdi umal waxaana uu sheegay waxaa aada u mahadsan walaalaha nagu soo dhoweeyey magaalada beledweyn innagoo isugu jirna wafdi ka timid magaalada nairobi iyo wafdi gale oo ka timid puntland oo aanu ku kulannay magaalada muqdisho halkaas ka soo raacnay walaalaha nagu soo dhoweeyey magaalada beledweyne ayaan aada ugu mahad celinaynaa maamulka ganacsatada culimada dhammaan aad bay u mahadsan yihiin jasakum allahu khayran waxaan u nimid oo kolley muhiimaddu ahayd aniga waxaa ila socday shan xubnood oo kale khiyaarta iyo wasiirada iyo culimada iyo ganacsatada ka timid puntlandna waa badan yihiin waxaan u nimid waxay ahayd inaan runtii qayb ka noqonno gurmadka loogu jiro sidii loo caawin lahaa walaalaha ay musiibadiiyo dhib ka soo gaadhay muxuu ahay fatahaadihii ka dhacay webiga shabeelle gaar ahaan gobolkan hiiraan muxuu ahay iyo saamayntii ay ku yeeshay biyuhu ku yeesheen magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa ku sugan mas-uuliyiin kala duwan oo u yimid magaalada sidii ay ugu qayb qaadan lahaayeen gurmadka loo samaynayo dadka ay saameeyeen fatahaadii ku dhufatay magaalada beledweyne
mahadsanid bashiir cabdulaahi cismaan ciidamada ammaanka ayaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ku qabtay xubin sare oo ka tirsanaa dhaqdhaqaaqa al-shabaab ciidamada ammaanka ayaa howlgal gaara oo qorshaysan ay ka sameeyeen duleedka magaalada muqdisho waxay gacanta ku soo dhigeen xubin ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab war qoraalo lagu daabacay warbaahinta dowladda ayaa waxaa lagu sheegay in xubinta la qabtay ay ka warhayeen ciidamada ammaanka islamarkaana lagu raadjoogay in muddoa sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ayaa sheegay in xubinta la qabtay uu qaabilsanaa dilalka qorshaysan ee dadka shacabka iyo qaraxyada la geliyey waddooyinka dhinaca kale ma jirto wax war oo ka soo baxay dhanka al-shabaab oo ay uga hadlayaan wararka sheegaya in la qabtay xubin ka tirsanayd kaas oo lagu qabtay howlgal laga fuliyo duleedka magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya afhayeenkii xisbiga wadani ee maamulka somalilan ayaa lagu soo warramayaa xabsiga loo taxaabay ciidamo ka tirsan maamulka somalilan ayaa la wareegay xaruntii dhexe xisbiga wadani ee magaalada hargeysa waxaana arrintaasi ka hadlay xisbiga mucaaradka ee somalilan oo dalbaday in ciidanka laga qaado xarunta xisbigaasi afhayeenka guud ee xisbiga wadani barkad jaamac batuun ayaa ciidanka booliska xabsiga u taxaabeen kadib markii uu shalo galab mar kale ku baaqay in banaanbax uu iclaamiyey hogaamiyaha xisbiga wadani taliyaha booliska somalilan maxamed aadan saqadhi dabagale ayaa sheegay inayna aqbalayn banaanbax ay sameeyaan taageerayaasha xisbiga wadani oo maanta la filayay inay banaanbax ka sameeyaan magaalada hargeysa ee maamulka somalilan xiisada ayaa lagu soo warramayaa inay ka taagan tahay magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan xiisada ayaa waxa ay u dhaxaysaa madaxda sare ee xukuumadda somalilan iyo xisbiga mucaaradka wadani oo ka mid a xisbiyada siyaasadeed ee ka jira deegaanada maamulka somalilan xiisada ayaa ka dambeysay kadib markii guddoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan cire uu taageerayaasha xisbiga ah ugu yeeray inay maanta isugu soo baxaan isoobax ay madaxda sare kula hadli doonaan hase yeeshee hay-adaha amniga somalilan ayaa taasi ku tilmaamay fowdo islamarkaana aysan jirin cid isku soo bixi karta xiisada ayaa cirka isku sii sharatay kadib markii ciidamada somalilan ay xalay xabsiga dhigeen afhayeenka xisbiga wadani qatar xuseen cabdi iyo afhayeenka guud ee xisbiga wadani barqad jaamaca batuun iyo mas-uuliyiin kale taliyaha cusub ee ciidanka booliiska somalilan sarreeye gaas maxamed aadan sakadhi ayaa sheegay inay soobaxyada uu ku baaqay guddoomiyaha xisbiga wadani ay ka dhalan karto dhibaato kala duwan sidaas darteedna aan marlaban la aqbali karin dhinaca kale guddoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan xiro ayaa dhankiisa sheegay in isoobaxa ay kula hadlayaan taageerayaashooda uu maanta ka qabsoomayo islamarkaana saraakiisha ciidanka somalilan looga baahan yahay inay sharciga ilaaliyaan wararkii ugu dambeeyey naga soo gaaraya magaalada hargeysa ayaa waxa ay sheegayaan in dhagxaan lagu jaray wadooyinka soo gala xarunta guud ee xisbiga sidoo kalena ciidamadu ay ciidamada booliisku ay hordhooban yihiin xafiiska xisbiga oo loo ballansan yahay in hortiisa isku soo baxaan taageerayaasha wadani halka warkaasi dhegeystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan ood ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamkao dhanna aad nagala jaan qaadaan bartaanu ku leenahay internetka ee w w dot radio cadaada dot com ra-iisul wasaaraha khatar ayaa la kulmay hamiirka dalka khatar ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayri ayaa magaalada dooxa kulan kula qaatay amiirka khatar waa tamiim bin xaamid al thani kulanka dhexmar ra-iisul wasaare xasan cali khayri iyo amiir tamiim bin xaamid al thani ayaa looga hadlay xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labageesoodka ee labada dowladood iyo labada shacab ee ololaha ah ra-iisul wasaaraha iyo amiirka ayaa sidoo kale soo hadal qaaday horumarka ay dowladda soomaaliya ku tallaabsatay saddexdii sano ee lasoo dhaafay sida guulaha looga gaaray isbeddelka laga sameeyey waa isbeddelka la sameeyey ay dalka ugu soo jeedinayaan in indhaha maalgashayaasha caalamka oo soomaaliya u arka dal ay ka jirto fursado wanaagsan oo ka dhala oo ka dhalan kara isbeddel guud dowladda soomaaliya iyo khatar ayaa la xiriir soo jireena oo qoto dheer iyo iskaashi ganacsi amni dhaqaale waxaana dowladda qatar ay soomaaliya ka fulisay mashaariic horumareed oo looga qeyb qaadanayo dib u soo kabashada dalka soomaaliya warkii subax dhegeystayaal waad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka anigoo janmaarka a idinla socodsiinayey waxaa warka soo saaray saaxiibkii karaama intaan warkan warka xiga ku kulmi doono ammaana allah
raadiyow cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xirmay sidaasoo raadiyow cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tebinayaa raadiyow cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyow cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq boor bayna farayaan